haddaba xilli la sugayo in lasoo dhammaystiro natiijooyinka doorashada ayaa xoogaga tigray ee etoobiya ay talaadadii shalay sheegeen in ciidankii dowladda ay ka eriyeen magaalada caasimadda ah ee makalle kadib markii ay magaalada qabsadeen arrintan oo ah isbeddel weyn oo ku yimid dagaalkii gobolkaasi ka socday siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay haddaba waxaa isbeddelkan deg dega ah keenay tallaabada xigta ee jabhadda iyo kala doorashooyinka ra-iisul wasaare abiy axmed horyaalla ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere dadka ku nool magaalada makelle halkaasoo isgaarsiinta laga gooyey isniintii ayaa sheegay in dagaalyahaniinta tigray ee magaalada soo galay farxad lagu soo dhoweeyey muuqaalo kuwaas la mida ayaa laga arkayay magaalada shire halkaasoo ciidamada eritrea oo gacansaarla leh kuwa dowladda etoobiya ay ka baxeen ka hor intii aanan kuwa tigraygu soo gelin afhayeenka jabhadda tigrey gatajo rida ayaa sheegay in boqolkiiba boqol ay magaalada makele gacanta ku hayaan haddaba maxaa soo rogal celintan deg dega ah keenay waxaan su-aashaas weydiiyey maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka ismaamulka soomaalida oo hadda ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka aad baad umahadsan tahay soorogal celintan waxay ka dhigan tahay in de dagaalkii termskiisi ay aada isku bedeleen oo haddii markii hore dee dowladdu ay wax eriyatay novembar laga soo bilaabo sideed bilood ay wadanka xoog ku haysatay gobolkan tigreeg oo kale in qolihii la dagaalamayay ee duurka galay iyaguna markooga iminka dib u qabsadeen oo maanta xitaa la sheegaya inay magaalooyin dooroo kale ay sii qabsadeen oo marka xaaladdu ay aada isku bedelayso marka dagaalkii xaggii u socday mana xagga kale ayuu aan u jeestay taasaa iyadoo kooban ay noqonaysaa waxay macnaheedu noqonayso haddii haddaba miisaankii dagaalku uu sidan isu bedelay maxaa la gudboon maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed wallaahi in badan waxay beesha caalamku xoog ku saarayeen oo ay xitaan odhan karo way baryayeen haddii ay noqoto ur goboleedada jad oo kale iyo au africa unionk oo kale iyo european unionk iyo reer galbeedka adugu dhammaantood waxay isku dayeen in meeshaasi mar un wada hadal lagu dhameeyo oo dagaalka xataa markii horena waa lagala teliyey markan dambe uu dagaalka gelayn de waa lagala teliyo in badan baa culays lagu saarayay inuu colaada joojiyo maadaama meeshii dee macluula ka imanayso barakaa fara badan uu ka imanaya dad badan ay ku dhibaatoonayaan oo xitaa qaxootiyadda eritrea ka soo jeeday ay meesha deganaayeen marka iminka iyo haatan hadda joojinta waa la odhan karaa in good face oo kale waa wax fiicanoo dee hal tallaabo hore loo qaaday xaggii habadee boqolkiiba sagaashan hala aaminsanaado in ay tahay waxay danta ku kalibtay kadib markii uu jab yimiday imika laakiin de wuxuu ku qasbanaanayaa in uu la nagoosheedgareeyo in uu nimankii la hadlo isagu etoobiya o dhan buu ra-iisul wasaare u yahay ma aha ra-iisul wasaare meel gooniya jooga ma aha marka nimankii in negotiation laga qaybgeliyo oo wadahadalla ay meesha yimaadaan oo miiska wadahadallada uu yimaado taasina waxay khasbaysaa in waxyaalo badan oo tanaasulada uu la yimaado xaggiisa ahaan
waxaa jira in hay-adaha gargaarka iyo kuwa qaramada midoobeyba ay walwalka muujinayeen in gabodfal uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka haddii hadda jabhaddii ay soo rogaal celisay dabcan waa jabhad la odhan karo inay ciil qabto ma laga yaabaa in wixii dhinaca dowladda lagu eedeynayay iyaguna ay ku kacaan waa su-aal aad u fiican oo macno badan sameynaysa siiba xaalada dagaalkan uu ku bilaabmay marka la eego oo ahayd quumiyadda jaarka ay yihiin axmaarada oo kale ayaa midba midka kale uu ku eedeynayay in shacab badan oo lagu laayay meel mycatra leedha ay qolaba qolada kale ku eedeynaysay inay iyaku geysteen magaranaysaa xasuuq iyakuna markooga shalay toole hadaladoodii waxaa ka mid ahaa markii ay dowladdu soo saartay xabajoojintan dhinaca keliyata ah iyaku markiiba way diideen yani si toosa inkastoo ina u carrabaabin xabajoojintaas haddana diidma badan baa ka muuqatay waxaa ka mid ah hadaladoodii marka ilaa iyo inta shacabka iyo dalka tigreega iyo dhulka tigreegu ay nabad ku naaloonayaan dagaal la joojinaya ma jirte waa lasii adkeynaya weliba ayaa ka mid ahayd halka waxaad ka dheehan kartaa markaa in iyaga laftoodu ay xoogaa uu deg deg fara badan iyo ku jiro oo dee dad ciil qabo oo waa saa aad u sheegtay way dhici karaysaa taasi aad bay possible u tahay hadda waxaa muuqatay in jabhaddu ay gobolka tigree badadiisa la wareegtay una eg tahay in dhowaan ay gebi ahaantii gacanta ku qabanayso maxaa haddaba la fili karaa ma dowlad gaar ah ayay ku dhawaaqi doonaan mise dagaal dheer oo ilaa iyo caasimada socda ayay qaadi doonaan si mar kale ay isugu dayaan in hogaanka dalka ay qabtaan mar kale maxamed ismaaciil sheekh cumar taasi waxay ku xidhan tahay marba taageerada ay ka helaan etoobiyada kale waayo waxaanu ognahay in iyaku tiraahaanadii ay yaryihiin boqolkiiba shan ilaa lix ay ka yihiin dadka tiraahaan inkastoo ay soo maamulayeen soddon sannadood se dooraanbaa ku soo maamulaane haddana markaad siyaasadda guud eegtid dowladdan iminka dadku waxay ku tuhunsan yihiin in ay tahay dowlad yacni ka hadlaysaa in etoobiya hal waddan noqonayso oo ay ku xadgudbayso nidaamkii federaalisimka ahaa dadku ay jeclaayeen yaanu dhammaystirnaaninbe marka xoogagii federaalka jeclaa oo ay u badan yihiin dadyawade culaysku saarnaan jiray sida oramada soomaalida oo kale iyo yaa laga yaabaa inay mar kale dareemaan yani in wax usoo biirayaan haddii nidaamkii federaalka dib loo soo celiyo taas baa laga yaabaa markaa inay ku xodxotaan qowmiyadaha kale ee wadanka kula nool waa suuragal markaa inay isku dayaan iyadoo markastaba ay ku xidhan tahay feedbacga iyo de waxa ay ka helaan laakiin keligood inay intay soo noqdaan ay adisabad qabsadaan oo ay sidii oo kale uga taliyaan taasi waxoogaa waxaad moodaa inay xaqiiqda ka yara fogtahay dagaalka gobolkaas muddada sideedda bilood ahayd ka socday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof laba milyan baa ku barakacay halka kumanaan kalena ay macluul qarka u saaran yihiin aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey